taliska guud ee ciidanka booliiska s c kaatumayo suubiyo howlgalla ka sugaya ammaanka guud ee magaalada laascanood taaseyti oo uu hogaamiyay mas-uuliyiinta amniga iyo saraakiisha ciidamada booliiska s c kaatumo howlgalkunyo wayba qeyb ku hayay shacabka laascanood iyo una sheegeen iniyo la shaqeey doonaan laamo ammaanka maamulka wayna qeybo shal duwan ee bulshada intiya kale anka baaqana iniyo ku shaqeeyaan ammaanka sareeye guud siyaad maxamuud cabdiraxmaan taliyaha guud ee ciidanka booliiska s c kaatumo oo ku daway howlgalka yusuubiyan ciidamada booliiska ee laascanood yo sheegay in ujeedka uu seeyey in la sugo amniga saasaatowna shacabka lakaka bogaaday iniyo laamo ammaanka la shaqeeyaan
caawa waxaan u diyaarnahay ciidanku wasiirkii wasaaradda amnigeena waa nala joogaa caawa waxaanu diyaar unahay muse ciidanku diyaar u yahay howlgal oo ah howlgalkii caadiga ahaa ilaa iyo habeenka habeennimada la geli jiray oo si joogta ah habeen kasta loo galo laga bilaabo maqhribkii ilaa iyo waa berigii waa berigii ilaa iyo wakhtigeeda kalena waa berigii qolo kalea la wareegta ciidanku afariy atanka saacba waa shaqeeyaa waa labadaa shifti shiftigan haddaanu la joogno waxaa weeye waa qoladii habeennimada caawa jimcaha geli lahayd diyaar u ah sugidda amniga magaalada habeennimada caawa ah ciidankani waa ciidankaas shaqada diyaar ku ah wasiirka iyo saraakiisha kale joogta waxay dhammaan ciidanku diyaar u yahay shaqada caawa inuu ka qayb galo ciidankana waxaanu leenahay feejignaan iyo shacabka oo loo dhimriyo xadgudub aan lagu samayn wixii xadgudub samaynaya ama sharciga ku xadgudbaya inaad ka qabataan si nabadgelyaa u qabataan si nabadgelyo leh inaad u qabataan wasiirka wasaaradda amniga s c kaatumo ibraahim jaamac reygal iyo fari shacabka iniyoo amniga door ku qaadan waynuu islaamo ammaanka kala dardaaramay iniyoo shacabka ku suubsadaan kalsoonno si wada shaqayn lan hela
waa ku mahadinaynaa ilaahi subxaanahu wa tacaalaa ee amniga iyo deganaanta iyo kala dambaynta iyo masiirkeennii oo waxa weeye aad arkaysaan in ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inagu guuleeyey inaynu innagu maanta waxa weeye miiskii soomaaliya ku wada tashanaysay taladeedu ay taallay maanta waxa weeye aynu dhex fadhiisannadoo gaadhnay waa mahad ilaahay waana middii aynu u halgannay intaa marka aan ka imaaddo waxaa jirta mahmah laga yaqaanno koonfurta dadka deexda ah meelaha maaragtay cadale iyo soogkeeda mahmah baa laga yaqaan ratigii maxay ku boobay ratigii maxay ku buubay markhaatigiis waa badnaa maxay waa ceel bannaan oo deexda ama halkaa maaragtay xeebta ku yaalla marka neefka geela ah ee buuba weliba kan maaragtay la rartay hamaha la saaro dadkoo dhan baa wada arkayo meel dhirle ma aha